Dhalinyarada Bilix Foundation oo ah dhalinyaro isku tagtay ayaa si isxilqaan ah af run ugu sameeyey in ka badan laba boqol oo qof oo ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir dadka af runta loo sameeyey ayaa ahaa kuwo danyar ah kuwaasi oo baahi u qabay deeqdan shuuriye axmed cali oo ka tirsan dhalinyarada Bilix Foundation iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey af runta ay ka wadaan magaalada muqdisho waxyaabaha inoo qabsoomay bishan ramadaan bilowgeeda waxaa ka mid ahaa ilaa haatan oo markaa lagu jiro tobankii ugu dambeysay ee bisha ramadaan in markaa aan caawinay bulsho badan oo soomaaliyeed inaan markaa gaarsiino deeqo raashin ah qaarkood aan ku booqno markaa guryahooda baahiya markaa noo yimid oo bulshada dhankeeda nooga yimid darteed aan uga jawaabeynay oo aan gaarsiino markaa waxyaabihii markaa bisha ramadaan ay uga bixi lahaayeen sidoo kale waxaa inoo suurto gashay macquulna noo noqotay inaan deeqo lacag ah gaarsiino markaa dad badan oo u baahan maanta oo ugu dambeysa oo markaa lagu guda jiro tobanka dambe ee bisha ramadaanna waxaa inoo suurto gashay oo aan ilaahay uga mahad celinaynaa inaan markaa deeq raashin ah oo afurin ah aan ka bilownay duleedka magaalada muqdisho waxaan ku faraxsannahay maantay bilaac family foundation ahaan in ay markaasi barnaamijkii caawinta dadka danteed ama afurinta dadka masaakiinta ah feeskiisii koowaad inuu maanta noo bilowday intaanu qofna hadda ay bilow tahay oo aan hawsha ku bilownay waan ku faraxsannahay insha allahu tacaala waxaan kaloo sii rajeynaynaa inta bishaan barakaysan intii awooddeennaan inaan sii wadno muhiimaddeenaba waxay tahay inaan agoontii danyarta aan caawino magaca bilix foundation wuxuu u taagan yahay masaakiinta inuu caawiyo hadiyo jeer soo marka insha allah waa rajeynayaa intaani in ka badan iyo dadaal fara badan inaan sameyno deedan danyartan in badan aan ciidaysano sida maanta u wada farxeen aan halkan ugu wada afurnay dee hal maalina u wada ciidi doono dee si qurux badan carruurtii oo faraxsan maamooyinkii oo faraxsan iyo annagoo wadiba faraxsan